alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin wاlcaaqibatu lilmuttaqiina walaa cudwaana ila clى اظaalimiin salى اllahu calى nabiyina muxamadi wcalى aalihi waصaxbih waslama tasliima kaiira ama bacd walaalayaal casharka intaynaan bilaabin ilaahay baa subxaanahu wa tacaala mahad oo dhan iska leh allaha isu soo keen celiyey innagoo caafimaad qabna oo bad qabna muddo dheer intaynu kala maqnayn dabadeed manaynaan filahayn muddadaa inaynu kala maqnaanno laakiin wixii ilaahay qadaray baa soconaya qaybka iyo wixii maqanna ma ogin qaala alimaamu nawowiyu raximahu llah baabu sunnati alcasri wuxuu baab u yahay salaada casar sunnada ay leedahay ee la raaciyo can caliyi bni abi aalibin radia allahu canhu qaala kaana nabiyu nabigu wuxuu ahaa sala allahu alayhi wasalama yusallii mid tukada qabla alcasri casar ka hortii arbaca rakacaatin afar ragcadood buu tukan jiray yafsilu wuxuu ku kala saari jiray baynahuna dhexdooda bitasliimi salaama naqsi bitasliimi salaamid cala almalaa'ikati almuqarabiina uu salaamo malaa'igta la dhoweeye ilaahay jala wacalaa u dhow iyo waman tabicahum ciddii raacdo min almuslimiina waalmu'miniina muslimiinta iyo mu'miniinta ahaatay rawaahu tirmidiyu wa qaala xadiidun xasanun tirmidi baa wariyey xadiid xasana ayaanu ku sheegay afar ragcadood buu casarka ka horraysiin jiray oo aanuu isku xidhiidhin jirina salaamo naqsi uu u dhaxaysiin jiray oo lababa dhankooda uu tukan jiray aada alxadiidna sidaa imaamu alimaamu tirmidi uu sheegay waa xadiid xasana alimaamu alalbaniyu iyo ahlulcilmi kaleba way quweeye qaala wa can ibni cumara radia allahu canhuma can inabiyi sala allahu alayhi wasalama qaala wuxuu rasuulku uhi raxima allahu ilaahay ha u naxariista imra'an qof qofkaasoo sallaa tukaday qabla alcasri casar ka hortii arbacan afar ragcadoo tukaday markaa salla jumladan oo kale waxaa la idhaahdaa khabariyatun macnan waxaa la idhaahdaa inshaa'iyatun macnan khabariyatun lafdan inshaa'iyatun macnan baa la ydhahda jumladaa markaa raxima allah ilaahay ha u naxariista imra'an qof sallaa tukaday qabla alcasri arbaca rawaahu abu daawuuda watirmidiyu wa qaala xadiidun xasanun xadiidkanna markaa xadiid xasana weeye sidaasaa alimaamu alalbaniyuuna uu maray imaamu tirmidiba sheegay waayahay marka xadiidkanna rasuulku calayhi salaatu wasalaam qofka afartaa ragcadood casarka ka horreysiiye waabuu u duceeyey qaala wcan caliyi bni abi aalibin radia allahu canhu ana nabiya sala allahu alayhi wasalama kaana wuxuu ahaa yusallii mid tukada qabla alcasri casarka hortii wuxuu tukan jiray ragcatayni laba ragcadood rawaahu abu daawuuda biisnaadin saxiix wuxuu sheekhu yihi abu daawuud baa sanad saxiixa ku wariyey ha yeeshee alimaamu alalbaniyu raximahu llah xadiidka wuxuu ku xukumay inuu yahay shaad xadiidkan sheegayo laba ragcadood inuu rasuulku casarka ka horreysiiyey maxfuudkuna waxa weeyaan buu yihi xadiidka ama lafdiyada sheegayo afar ragcadood buu ka horreysiiyey marka calaa kulli xaal axaadiidtaasi sheegaysa casarkana in afar laga horreysiiyo yacni waa axaadiid waxa weeyaan markaa sugan waxaana laga qaadanayaa sunnadaasi inay ka horeyso salaada casar ha yeeshee raatibada sii adag ee rasuulku calayhi salaatu wasalaam joogtayn jiray ka mid ma aha baabu sunnati lmaqribi bacdaha wa qablaha wuxuu baab u yahay sunnada ay leedahay salaada maqrib ee la tukanayo horte dabadeed iyo horteedba yacnii sunnada ka dambaysa iyo ta ka horeysa taqadama waxaa inoogu soo hormaray fii hadihi labwaabi abwaabtan xadiidu bni cumara iyo wa xadiidu caaishata wahumaa saxiixaani أن النبي صلى الله عليه وسلم كان وحوها يصلي متكذا بعد المغرب مغرب كدبدي ركعتين ورين أصمر مركا صلاة المغرب دبدي لبا ركعتين بتكجر وعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا تكذا رسولك قبل المغرب مغرب كورتي تكذا قال وحو دبدي تيري في الثالثة في المرة الثالثة مركي صدحات لمن شاء عدي دونتا يا تكريس رواه البخاري waxaanu markaa liman shaa u yidhi si aan loo moodin waajib iyo faral si aan loo moodin waayo amarku wuxuu keensadaa wujuub buu keensadaa waayahay xadiidkaasina wuxuu daliil u yahay salaada maqrib inay leedahay sunno ka horeeyo laba ragcadooda وعن أنس رضي الله عنه قال وحول لقد رأيت وحنرك كبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابتي رسولك كودي ووينايو يبتدرون أبرتما يا السوارية تيرارك عند المغرب مغرب كأكتيس رواه البخاري يعني صلاة المغرب مركا لواء الدماء وللا أقيم أي أبرتمي تيران تيراركه tiirarka masaajidka rasuulkuna wuxuu ka samaysnaa macnihii jiradaha timirta sababtay ugu baratamayeenna waxay ahayd si ay sutro uga dhigtaan mar hadday keli keli u tukanayaan si ay markaas sutro uga dhigtaan waay xadiidku markaa wuxuu daliilu yahay in la tukanayo maqhribka salaada maqrib hortii iyo in sutrada la ilaaliyo oo qofku markuu keli u tukanayo markaa uu sutrada ku dadaalo haddii uu imaam ku xidhan yahayna imaamka sutradiisa ayuunbaa u wada sutra ah waxaa kaloo laga qaadanaya saxaabada rasuulku ridwaan ullaahi calayhim siday u ilaalin jireen waxa weeyaan sutro inay samaystaan qaala wacanhu qaala wacanhu ay wacan anasin anas waxa laga wariyo qaala inuu ihi kunna waxaanu ahay nusallii kuwa tukada calaa cahdi rasuulillaahi wakhtigii rasuulka ilaahay sala allahu calayhi wasalama ragcatayni laba ragcadood baanu tukan jiray bacda guruubi shamsi cadceedu kolkay dhacdo dabade qabla almaqribi maqribkana horti xadiidkaa hore sheegaya cinda almaqribi buu kana sii caddaynaya fasiraya faqiila waxaa lagu yihi anas akaana rasuulullaahi rasuulka ilaahay ma aha sala allahu calayhi wasalama sallaa humaa mid tukada isagu qaala wuxuu dabadeeta anas yidhi kaana wuxuu rasuulku ahaa yaraanaa midna arka nusalliihima anagoo tukanayna labadaa ragcado walam ya'murnaa namuu farin oo tukada nama odhan walam yanhanaa nagamana reebin rawaahu muslim marka wuxuu ka wadaa waa noo qiray rasuulku waa noo daayo waa sunna taqriiriya oo intuuna arkay anagoo samaynayna ayaanu haddana nagu qabsan marka inay taasi sunno tahay oo lala imanaayo ayay tusinaysaa buu leeyahy waay haddaba walam yanhanaa way jirtaa laakiin falam ya'murnaa iyadu way soo aroortay oo amar buu rasuulku ku bixiyeyoo xadiidkaa hore waataynu ku soo marray cabdilaahi bnu muqafal salluu qabla almaqribi salluu qabla almaqribi qaala fi haaliati liman shaa markaa anas waxaa dhici karta hadalkaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu amray amarkaasina waa amru istixbaab sidaa xadiidkuba uu tilmaamayo eh inaanu markaas soo gaadhin baa iska dhici karta sidaa awgeedna wuu yidhi falam ya'murnaa waxaa kaloo ixtimaali karta wallaahu aclam inuu u jeedo falam ya'murnaa macni naguba waajibin qaala wuxuu ihi wacanhu ay wacan anasin qaala wuxuu ihi kunaa waxaanu ahayn bilmadiinati madiine ayaanu joognay faidaa adana marka uu dhawaaqo almuadinu muadinku markuu u dhawaaqo lisalaati lmaqribi salaada maqrib ibtadaruu sawaariya ibtadaruu waxay u baratami jireen oy boobi jireen asawaariya tiirarka waa jamcu saariya farakacuu waxay tukan jireen ragcatayni laba ragcdo xataa ina arajula alghariiba qofka waageeniga ahi la yadkhulu lmasjida masaajidkuu soo geli jiray oo fa yaxsabu wuxuu u malayn jiray ana salaata salaadii qad sulliyat in la tukaday min karati man yusalliihimaa badnida ay badan tahay cidda labadaa ragcadood tukanaysaa darteed rawaahu muslim markuu arko dadkii oo wada tukanaya oo tiirarka isku wada beegay oo wada tukanaya wuxuu is odhan jiray malaha salaadiiba waa laga baxay oo sunnihii ka dambeeyey baa la wadaa marka calaa kulli xaal salaada maqrib waxay leedahay labadaa ragcadood ee ka dambeeya kuwaa ka dambeeyaana rawaatibta ka mid ahoo adag waxaa kaloo leedahay laba ka horeeyo la tukan karo saxaabada rasuulkuna inay aada u tukan jireen ba axaadiidtan laga qaadanayaa rasuulkuna amar aan waajib ahayn ayuu ku bixiyey weliba waxaa soo aroortay labadaa ragcadood ee maqhribka in lagu akhriyo waxa weeyaan qul huwallaha iyo suuradda la yidhaahdo suuratu lkaafiruun baabu sunnati alcishaai bacdaha wa qablaha waxa uu baab u yahay caddayn la caddeeyo sunnati alcishaai cishaa'iga sunnadiisa salaada cishaa'i sunnada ee raacsan bacdaha wa qablaha dabadeed iyo horteedba fiihi ay fi lbaabi baabkana waxaa ku sugan xadiidu bni cumara asaabiqu ee uu yidhi sallaytu maca anabiyi sala allahu calayhi wasalama ragcatayni bacda alcishaa'i xadiidkaasi wuxuu daliil u yahay labada ragcadood ee ka dambeeya salaada cishaa'i iyo axaadiid kalaba iyo wa xadiidu cabdilaahi bni muqafalin xadiidkii cabdilaahi bni muqafal bayna kulli adaanayni salaa muttafaqu calayh bayna kulli adaanayni laba adaanoo kasta waxa u dhaxeeya salaatu salaad baa udhaxaysa labada adaanna waxaa looga jeedaa adaanka yeedhmada salaada la ysugu yeedho iyo iqaamadaa loo jeeda marka adaan iyo iqaamo kaste salaad baa udhaxaysa oo dhexdooda salaad waa lala iman karaa muttafaqu calayh kamaa sabaqa waaya marka calaa kulli xaal salaada cishaa'i inuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam laba ragcadood ama sunno ka horraysiin jiray may soo aroorin laakiin xadiidkan ayaa laga qaadanayaa in horteed lala iman karo caynkaas iyadaa wey baabu sunnati ljumucati salaada jimcaha sunnadeeda ayuu baabu yahay caddaynta la caddeeyo qaala wuxuu ihi fiihi xadiidu bnu cumara asaabiqu xadiidkii ibnu cumar ee inoo soo hormaray ayaa baabkana ku sugan oo isagana markaa ku tacalluqa annahu salaa maca nabiyi sala allahu alayhi wasalama rakcatayni bacda aljumucati muttafaqun calayh jimcaha dabadii laba ragcadood inuu rasuulka la tukaday buu sheegay oo uu laba ragcadood la yimi qaala wuxuu ihi wacan abi hurayrata radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalama rasuulka ilaahay wuxuu ihi idaa salaa axadukum ljumuca midkiin jumcaha marka uu tukado falyusali ha tukada bacdaha dabadeed arbaca afar ragcadood ha tukado rawaahu muslim jimcaha markuu midkiin tukado salaada jumcaha dabadeed afar ragcadood ha la yimaado qaala wuxuu uhi wacan ibni cumara radia allahu canhuma ana nabiya sala allahu alayhi wasalama kaana wuxuu ahaa laa yusalii midaan tukan bacda aljumucati jumcaha dabadi xataa yansarifa ilaa uu ka gadoomo fayusalii wuxuu tukan jiray ragcatayni laba ragcadood buu ku tukan jiray fii beytihi gurigiisa rawaahu muslim muslim baa saxiixa ku wariyey xaadiidtan qayb ka midna laba ragcadood bay sheegaysaa qaarna waxay sheegayaan afar marka inta ugu badan ee rasuulka ka soo aroortayna calayhi salaatu wasalaam waa afartaa marka qofku jimcaha dabadii labana wuu la iman karaa haddii sida xadiiskaasi uu sheegayo uu markaa afar ka dhigtana dhib ma laha oo sunnadii wuu dabaqay sunnadii ayuu dabaqay markaa jumcadu sunnada ah bacdiyada ah ayuunbay leedahay laakiin sunno qabliye ah oo ka horaysa salaada jumcadu iyadu ma laha duhurkiina looga qiyaas qaadan maayo waayo duhurka iyo jumcuhu waa laba salaadood oo kala duwan oo kala madax bannaan weeye salaada jumcaha wax markaa sunno ah oo ay leedahay oo laga horraysiinayaa ma sugna bale arrinta ahlulcilmigu bidaca ayay ku tiriyeen bidaca ayay ahlulcilmigu ku tiriyeen hase ahaatee qofkii masaajidka joogay sunnayaal mulaqa ayuu iska tukan iska tukan karaayo salaad buu iska wadi karaa wuu iska tukan karaa kolba laba ragcadood kolba laba ragcadood wuu iska tukan karaa hadduu doono ilaa inta imaamku soo baxaya uu imanayo sunno markaa iska mulaqa wuu iska wadi karaa hadduu doono hadduu doonana qur-aanku iska akhrisanaya hadduu doono ilaahay buu xusaya soo ma aragtid baabu istixbaabi jacli nawaafili fi lbeyti wuxuu baab u yahay sunaynta la suneeyey jacli nawaafili sunayaasha in laga yeelo fi lbeyti guriga dhexdiisaoo guriga lagu tukado sawaaun ay mustawiin waxa siman alraatibatu raatibada iyo wakayruha kayrkeed sunnada raatibada ah iyo sunnooyinka kalaba in guriga lagu tukado weeye iyo walamri wuxuu baab u yahay farista la ysfaray bitaxawuli lilnaafilati min mowdici lfariidati in looga wareego naafiladii halkii faralka lagu gutay oo halkii faralka lagu gutay aan sunnadiina lagula imane laga markaa waxa weeye wareego ama laga yar dhaqaaqo aw ilfasli ama in lagu kala saaro baynahumaa sunnada iyo faralka bikalaamin hadal lagu kala saaro waaya arrimahaasi ayuu baab u yahay qala wuxuu hi can zayd bni haabiti radi allahu canhu ana nabiya sala allahu alayhi wasalama qaala wuxuu hi salluu tukada ayuha nnaasu dad yahow fii buyuutikum guryihiina ku tukada faina afdala asalaati maxaa yeelay salaatan ugu fadliga badani salaatu lmari fii beytihi waa salaada qofku uu ku tukado gurigiisa ila almaktuubata faralka mooyaane ta faralka ah ee la waajibiye mooyaane muttafaqun calayh bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay marka raggii waxaa laga soo reebayaa un faralkaa dumarkiina faral iyo sunnaba iyaga waxa u ajar badan salaada ay guryahooda ku tukadaan baa u ajar badan qaala wuxuu uhi wa can ibni cumara radia allahu canhuma can inabiyi sala allahu alayhi wasalama qaala ijcaluu ka yeela min salaatikum salaadiinna barh ka mida fii buyuutikum guryihiina ka yeela dhexdooda oo guryihiina kula yimaada mintaasina waa tabciidiya weeye sunnada salaada laga yeelaayo guryuhuna dee waa tii sunnada ahay walaa tatakhiduuha haka dhigina guryihiina qubuuran ay kalqubuuri sida xabaalaho kale haka dhigina muttafaqun calayh markaa xadiidkan iyo kaa horeba waxaa laga qaadanayaa boorin laynagu booriyey inaynu guriga waxa weeyaan sunnada aynu kula nimaadno oo had iyo jeer guriga aynaan salaad iyo cibaado iyo quraan iyo wax wanaagsan iyo xuska ilaahay aynaan ka marin wa can jaabirin radia allaahu canhu qaala qaala rasuulu llaahi sala allahu alayhi wasalama rasuulka ilaahay wuxuu yidhi idaa qadaa axadukum midkiin marka uu guto salaatahu salaadiisa faralkaa marka uu ku guto fii masjidihi masjidkiisa falyajcal ha yeela libeytihi gurigiisa ha u yeela nasiiban qayb min salaatihi salaadiisa ka mid a markuu faralkii masaajidka ku guto qayb salaadiisii ka mid ahoo sunnadii aana guriga ha geeyo ha ku tukado fa ina allaha maxaa yeelay ilaahay jaacilun wuxuu ka yeelayaa fii beytihi gurigiisa min salaatihi salaadiisa uu ku tukaday darteed khayran khayr buu ka yeelaya rawaahu muslim mintaa dambe min salaatihi waa sababiya weeye waayahay saddexdaa xadiidba daliil waxay u yihiin boorinta laynagu booriyo guryaha inaynu ku tukanno guriga in lagu tukadana saddex faa'iidaba way ku jiraan waa mide arrintaasi ayaa ikhlaaska u dhowo riyaaga waxa loo yaqaano iyo qofku inuu cibaadadii si istusnima gasho arrintaasaa uga fogaansho badan inaad gurigii iyo halkaa kuu qarsoon ilaahay ku caabudo aada ku gudato waa talabaade gurigii baad markaa ka fogeynaysaa sida xabaalahoo kale inuu noqdo waayo xabaaluhu waa meel aan bilaa cibaado ah oo cibaado aan lala tegin weeye oo sharcan aanay ahayn cibaado in lala doonto marka markaad gurigaagii ku sunnaysateed salaadii kula timaado waxaad ka fogaysay inuu gurigaagii shabaho markaa xabaasha iyo qubuurta inuu shabaho waa ta saddexaade cibaadadaa iyo salaada aad gurigaaga kula imanayso barakada iyo khayrka aada ka helaysaa waa mid gurigaaga saameyn wanaagsan ku yeelanayo oo khayr iyo wanaag markaa gurigaagii yeelayo weeye sidaa awgeed waa in guriga aada iyo aada loogu tukado adilo badan baana arrinkaa inugu boorinaysa waay walaa tatakhiduuhaa qubuuran meel bilaa cibaadaad sida xabaashoo kale ha ka dhigina guryihii waxaa kaloo lagu fasiray guryaha ha isku aasina oo guryihiina qofka idinka dhinta gurigiina ha ku dhex aasina eh xabaalaha ku dara dadka lagu aaso ya labada macnabana waa sax qaala wuxuu uhi wa can cumara bni caطaa'in waxaa laga wariyey cumar ibni caطaa ana naafica bna ana naafica bna jubayrin naaficiina jubayr ibni mudcim ayaa arsalahu uu diray ila saa'ibi ibni ukti namirin ninkaa la odhan jiray markaa asaa'ib oo ibni ukhti namirin magacaa kucaan ahaa ayuu ii diray yasaluhu xaalo uu weydiinaayo oo uu ifara inaan soo weydiiyo can shayin shay shaygaa soo ra'aahu minhu uu ku arkay haa saa'ibkan mucaawiyatu mucaawiya uu ku arkay fi salaati salaada dhexdeeda wax la yidhi mucaawiya adoo tukanayo intuu kugu arkay dabadeetana kugu qabsaday bal arrinkaa iga ii soo caddee buu yidhi oo hadda iga soo maaragtay ii soo sheeg wuxuu ahaa iyo wuxuu ku saabsanaa fa qaala wuxuu idhi ninkii nacamha sallaytu waan tukaday macahu ay maca mucaawiye mucaawiye maciisa waxa aan tukaday aljumucata jumcaha ayaan tukaday fi lmaqsuurati maqsuurada ayaan kula tukaday dallaalnimada maqsuuradu waxa weeyaan waa meel yaroo gaar ahoo tusaalehaan masaajidka gaar looga xaydaabay weeye oo in qol oo kala leeg ama waxooga yaro leeg oo masaajidka gaar looga xayndaabay oo tusaale ahaan daaraddiisaa dambe ama halkaa dambe oo kale kaga taalla weeye arrintana kolkaa waxaa loo samayn jiray madaxda oo kolkii madaxdii saxaabadii dadka muslimiinta u talinaya qaar la laayey qaarna inta la soo weeraro khawaarijtu soo weerareen dabeeta lagu guulaysan waayo sida mucaawiye oo kale ayaa wixii intaa ka dambaysay waxaa loo samayn jiray madaxda meel yaroo xayndaabahoo ay ku tukadaan oo galaanoo askarta iyo ciidankuna dusha uu kaga ilaaliyo si aanay dee cidina u soo weerarin oon loo dilin ayaa loo samayn jiray markaa maqsuuraduu sheegayaa taa weeye halkaa yaree gaarkaa baan kula tukaday buu uhi mucaawiya falamaa sallama alimaamu imaamkii markii uu salaamo naqsaday ayaa qumtu waxaan istaagay buuhi fii maqaamii halkaygii aan ku tukaday baan istaagay qudhiisii oo fa sallaytu waan tukaday falamaa dakhala markii uu mucaawiya gurigiisa galay uu meeshii ka tegay ayaa arsala ilaya wuu ii yeedho cid buu ii soo diray waanu imoo fa qaala wuxuu idhi laa tacud ha u noqon limaa facalta waxaad samaysay saa'ibow ha u noqon waxaa halkaa laga qaadanayaa waxa weeyaan markaa adabtiisi iyo siduu u asturayo ninkaa markiiba halkii kagamu markaa macnii inkirin ee uxu damcay inuu si gaara waxa weeye wuxugu sheego uu tacliimiyo laa tacud limaa facalta waxaad samaysay ha u noqon idaa sallayta aljumucata jumcaha markaad tukato falaa tasilhaa ha ku xidhiidhin bisalaatin salaad ha ku xidhiidhin xataa takallama ilaa aad ka hadlayso aw takhruja ama aad ka baxayso fa ina rasuula allahi maxaa yeele rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalama amaranaa bidaalika arrinkaasuuna faray anlaa tuusala salaatun bisalaatin salaad inaan salaad lagu xidhiidhin buuna faray xataa natakallama ilaa aanu hadlayno aw nakhruja ama aanu baxayno rawaahu muslim markaa markaad tusaalahaan faralkii tukato bartii haddaad doonayso inaad haddana sunnadii kula timaado inaad hadasho oo kale si aanay dee salaadihii isugu xidhiidhsamin ama inaad meeshii ka kacdo meel kale aad kula timaado sida xadiid kale sheegayana xataa haddii aad hore u yar dhaqaaqdo ama dib u yar baxdo ama aad dhinac u yar baydho waxa weeyaan markaa waa yakfi dhib ma laha waxaana markaa la diidan yahay in la moodo dee labadii salaadood inay isku mid yihiin oo la isku xidhiidhinayo qaala wuxuu uhi baabu lxahi calaa salaati lwitri wuxuu baab u yahay boorinta la ysku booriyey calaa salaati lwitri salaada witriga ah tirada kala dhiman ee habeenkii lala yimaado wa bayaani annahu sunnatu mu'akadatun iyo caddaynta la caddeeyay inuu yahay witrigaasi sunnatun sunno oo mu'akadatun la adkeey iyo wa bayaani waqtihi caddayn la caddeeyo waqtigiisa ayuu waxa weeye baabu yahay waayah witrigu walaalayaal sidaynu axaadiidta ka arki doonno sheekhuna halkaa ku sheegaayo waa salaad aada iyo aada u adag oo aanay ahayn qof iska caafimaad qabaa inuu ka tago ilaa ahlulcilmiga qaarkood ay gaadhsiiyeenba waa waajib witrigu qofku inuu witreystaa waa waajib babay ahlucilmiga qaarkood ay qabaan laakiin sida saxiixa waajib ma aha ahlulcilmiguna waxay u badan yihiin inaanay waajib ahayn ha yeeshee waa sunno aada iyo aada u adag rasuulkeennuna calayhi salaatu wasalaam marka uu safarka ku jiro iyo marka uu nagi yahay midnaba kama tegi jirin witriga waay waktigaa sheekhu yihi waktigeedaa la caddaynayana axaadiidtaynu ku arki doonaa salaada cishaayo kolka la tukado ilaa waaga intaanu caddaanin inta u dhaxayso o dhan baa wakhtigeedu joogaa mar haddii salaada cishaayo laga baxo wakhtigii witrigu waa soo gala wadwad wad ilaa adaanka dambe ay gaadhayso ama waagu uu baryaayo inta ka dhex lehoo dhan bay joogta waayahay qaala wuxuu yihi can caliyin radia allaahu canhu qaala alwitru wuxuu ihi cali radia allaahu canhu ya alwitru witrigu laysa bixatmin faral ma aha mid xatmi ahoo laazimo macnii farala ma aha ka salaati lmaktuubati sida salaada faralka ah walaakin ha yeeshee sana rasuulu llaahi sala allahu alayhi wasalama rasuulka ilaahay baa sunneeyey qaala waxaanu yihi in allaha ilaahay witru witri weeye oo waa mid keliya ilaahay jala wacala yuxibu waxaanu jecel yahay alwitra witriga ayuu jecel yahay faawtiruu witriyaysta ya ahla lqur'aani dadka ahlulqur'aanka ah ee qur'aanka yaqaano witriyaysta rawaahu abu daawuuda watirmidiyu waqaala xadiidun xasanun xadiidku waa xadiid sugan weeyaan waxaana xadiidkani uu tilmaamayaa witrigu inaanu waajib ahayn oo amiiru lmuminiina radia allaahu canhu waa kaa caddeeyey inaanu markaa waajib sida salaada faralka ah oo kale ahay ha yeeshee uu yahay sunno layna faray oo rasuulku inagu booriyo inoogu yeedhay waxaana aimada qaarkood yidhaahdeen markuu rasuulku yihi faawtiruu ya ahla alqur'aan waa dadkii qur-aanka yaqaanay ama in yar ha ka hayaan ama in badaneh markuu si gaara witriga ugu sii adkeeyey waxay tusinaysaa inaanu waajib ahayn waayo haddii aa waajib ahaan lahaa ahlulqur-aanka laguma gaar yeeleen bay yidhaahdeen si kastaba ha ahaatee witrigiibaa laynagu booriyey dadka qur-aanka yaqaanana si gaara ayaa hee loo sii carabaabay oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu si gaara ugu sheegay qaala wa can caaishata radia allaahu canha qaalat waxaa laga wariyay caaisha inay tidhi min kulli leyli habeenka dhammaantiiba qad awtara rasuulu llaahi rasuulka ilaahay wuu witiraystay sala allahu calayhi wasalam habeenka qeybihiisao dhan wuu witiraystay rasuulku min awali leyli habeenka qeybtiisa hore wuu witiraysta wa min awsatihi dhexdiisana waa witiraysta wa min aakhirihi gelinkiisa dambana wuu witriyaysta waintahaa wuxuu ku dhammaaday witruhu witrigiisu ilaa saxari ilaa wakhtigaa suxuurta ayuu ku eegaaday oo ku joogsaday muttafaqun calayhi bukhaariiyo muslim baa isku waafaqay markaa xadiidkani muxuu inoo tilmaamayaa habeenkii niska hore iyo dhexdiisa iyo aakhirkiisa intaba in la witriyaysan karo intabana rasuulku witriyaystay sala allahu caleyh wasalam laakiin niska dambe ayaa fadli badan waayahay qaala wuxuu uhi wacan ibni cumara radia allaahu canhuma can inabiyi sala allahu alayhi wasalama qaala wuxuu uhi ijcaluu ka yeela aakhira salaatikum salaadiinna inta u dambaysa bileyli habeenkii aad tukanaysaan witraa witri ka yeela tiro kala dhiman salaadiinna habeenkii tiro kala dhiman kusoo khatima oo waxa weeyaan ku joojiya waay marka witrigii qofku haddii uu dee marka salaada cishaaye uu tukado iyo raatibadeeda uu la yimaadana halkaasuu dhacay hadduu habeenkii niska dambe la yimaadana halkaasuu dhacaya marka almuhim salaadii habeenkii waa in witrigaasi loogu dambaysiiyo qaala wuxuu uhi wacan abi saciidin اlkhudriyi radia allahu canhu ana nabiya salى اllahu alayhi wasalama qaala awtiruu qabla an tusbixuu awtiruu witriyaysta qabla an tusbixuu intaydaan waa beriisan ka hor rawaahu muslimu muslim baa wariyey intaan waagu idiin beryin witriyaysta marka haddii waagu beryo witriga wakhtigiisi wuu jiray oo wakhtigaa witri lala iman maayo wey haddii markaa uu cudurdaar kugu dhaafo witrigu soo tusaale ahaan hurdoo kale ayuu kugu dhaafay maxaad samaynaysaa intii aad witriyeysan jirtay intii aad witriga kala iman jirtoo tiro buuxda baad la imanaysa ma garata tusaale ahaan hadday caado ku ahayd inaad saddex ragcadood tukato ood ku witriyaysato mid baad ku daraysaa afar baad la imanaysa hadday toddoba caado ku ahayd sideed baad la imanaysa ma garata sida awgeed baa rasuulkeennu calayhi salaatu wasalaam koob iyo toban ragcadood buu ku witriyaysan jiray soo maha haddii cudurdaar uu ku dhaco habeenkii wuxuu la iman jiray maalintii laba iyo toban ragcadood buu la iman jiro laba iyo toban buu ka dhigi jiray markaa sidaasi ayaad samaynaysaa qaala wuxuu uhi wacan caaishata radia allahu canha ana nabiya nabigu sala allahu alayhi wasalama kaala wuxuu ahaa yusalli mid tukada salaatahu bileyli salaatahu salaadiisa ayuu tukan jiray bileyli habeenkii wa hiya iyadoo caaisha muctaridatun gudban beyna yadayhi hortiisa gudban oo macnii xaggaa qiblada ka xigto oo sida dee qofka janaasada marka lagu tukanayo oo kale xaggaa ka xigto sidaa u gudban ayuu salaadiisa habeenkii iska tukan jiray fa idaa baqiya marka uu hadho alwitru witrigu markuu hadho ayqadaha wuu toosin jiray fa awtarad kolkaas iyaduna witriyaysan jirtay rawaahu muslim qaala wa fii riwaayatin lahu waxaa kaloo ku soo arooray riwaayad kaloo lahu ay limuslimin fa idaa baqiya alwitru witrigu markuu hadho qaala wuxuu odhan jiray quumii kacoo fa awtiri witriyaysta yaa caaishatu caaisha ay witriyayso waaya xadiidkan ama riwaayadan dambe waxay sii caddaynaysaa wuxuu ku toosin jiray waxay ahayd hadalkiisa uu idhaahdo maaragta u yeedho caaisha ay witriyayso ayuu ku toosin jiray rasuulku sala allahu calayhi wasalam marka waxaa laga qaadanayaa witriga wakhtigiisa ugu dambeeya kaa uu yahay iyo in ninku isaguna uu itriyaysto xaaskiisa iyo reerkiisana uu toosiyo oo maaragtay waxa weeyaan uu faro inay watiriyaystaan qaala wuxuu uhi wa can ibni cumara radia allahu canhuma ana nabiya nabigu sala allahu calayhi wasalama qaala wuxuu yidhi baadiru subxa bilwitri baadiruu booba oo kala degdegaa subxa subaxa bilwitri witriga waxa weeyaan ka booba baadiruu ka booba subxa subaxa bilwitri witriga ka booba macnaa witriga ka horraysiiya oo ku dadaala intaanu waagu idiin baryin inaad witriyaysataan waay rawaahu abu daawuuda watirmidiyu waqaala xadiidu xasanu صaxiixu wuxuu ihi sheekhu abu daawuud iyo tirmidiya baa wariye buu ihi waxa markaa laakiin sheekha dhaaftay inuu muslimna wariyey oo imaamu muslimna xadiidka uu wariyey sidaa awgeed waxaba ku filaan lahayd inuu idhaahdo rawaahu muslim ayaaba iskaga filaan lahayd waay xadiidkana macnihii xadiista hore tusaysa ayuu tusayaa intaan waagu baryin in la wetiraysto qaala wuxuu uhi wacan jaabirin radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi salى allahu alayhi wasalama man khaafa qofka ka baqa allaa yaquuma inaanu kicin min aakhiri leyli habeenka niskiisa dambe falyutir ha wetriyaysta awalahu qeybtiisa hore waman tamica qofka rajaynaya an yaquuma inuu kaco aakhirahu habeenka niskiisa dambena ama isaguba naftiisa ha ku kalsoonaado ama cid toosinaysa ha hayste e falyuutir kaasina ha wetriyaysto aakhira leyli habeenka niskiisa dambe faina salaata aakhiri leyli maxaa yeelay habeenka niskiisa dambe salaada la gudanaya mashhuudatun mid la soo xaadira weeye ciddaa soo xaadiraysaana waa malaa'igta wadaalika kaasi ayaana afdalu fadli badan rawaahu muslim marka laba arrin buu rasuulku sheegay calayhi salaatu wasalaam oo salaada niska dambe ay ku wanaagsan tahay waa mida malaa'igtiibaa soo xaadiraysa waa ta labaada iyadaa fadli badan marka qofkii isla waad kici kartaa ma cid ku kicisaad helaysaa niska dambe rawaahu muslim innagana alxamdu lilah waxa weeye waxaa la aadaamaa laba jeer baa la aadimaa sidaa ogtihiin dee soo maha adaanka hore waa xoogay buu ka horeeyaa waa beriga marka haddaad adaanka hore un ku dadaasho ood kacdo waad ka gaadhsiin kartaa si xaragala baad u gudan kartaa watrigii soo ma aragtid saddex baad tukan kartaayoo shan baad tukan kartaayoo toddobaad ka dhigi kartaayoo sagaal baad ka dhigi kartaa kolba dee sida aad maaragtay intaad laaleegeysiinayso marka muddaa udhaxaysa waktigaas waa wakti nafiisa weeye haddii qofku aanu ka horeyn karayn oo tusaale ahaan adaankaasi hore aanu ka horkici karahayn oo dee sida wanaagsan aanu maaragtay niska dambe ilaa labadiyo barhka ilaa saddexda meelaha aanu kici karahayn waa inuu ku dadaalo uun adaankaa hore marka sanqadhiisa maqla inuu boodo soo ma aragti marka witrina wuu la iman karaa haddii witrigu u harhsan yahay waxa weeyaan cilmi iyo wixii kale khayra iyo qur-aanna u akrisan karaa wakti qiimo badan oo aada iyo aada u qaali ah ayaa halkaa ku jira balada sidaa ha loo ogaado baaraka allahu fiikum waxa ugu yar witriga hal ragcadaa ugu yar oo sida saxiixa ah ee adilada tusanaysa hal ragcada qofku wuu ku witraysan karaa inta ugu badanee rasuulka ka sugnaatayna waxa weeye sala allahu alayhi wasalama koob iyo toban marka witriga iyo tahajudkuna isku midna way noqon karaan waanay kala bayri karaan oo salaada hurdada ka dambaysa salaada qofku maruu intuu seexdo dabeetana uu toosu la yimaado tahajud baa la ydhaha ama witri ha ahaata ama iyaanay ahaanina waa tahajud soo ma aragti waay salaada waxa weeyaan aan ka dambaynin hurdo aan ka dambaynin ee qofku isagoon seexan uu la yimina waxa weeye tahajud ma aha ama witri ha noqoto ama iyaanay noqonin soo ma aragti qaala wuxuu uhi baabu fadli salaati اduxaa wuxuu baab u yahay fadliga iyo qiimaha ay leedahay cadaynta la cadaynaayo salaati duxaa salaada barqadu salaada barqada la tukada iyo wa bayaani aqaliha wa akariha wa awsaiha cadaynta la cadeeyo inta ugu yar iyo inta ugu badan iyo inta dhexdhexaadka iyo walxahi cala lmuxaafadati calayha boorinta laysku booriyo cala lmuxaafadati calayha in markaa la ilaaliyo oo la xifdiyo nasal اllaha subxaanah an yuciinana calaa dalik waa salaadii barqada lala imanayey fadligeeda iyo qiimaheedana xaadiistaynu ku arkayna qaala wuxuu uhi wacan abi hurayrata radia allahu canhu qaala awsaani wuxuu ii dardaarmay khaliilii kii aan aadkii aadka u jeclaayo rasuulka ahi salى اllahu عalayhi wasalama bisiyaami ثalaaثati ayaami saddex cisho inaan ka soomo min kuli shahri bil walba bil kaste inaan saddex cisho ka soomo saddexdaa cisho ee bishii laga soomayaana waxa fiican inay noqdaan ayaamulbiidka saddex iyo tobanka afar iyo tobanka iyo shan iyo tobanka maalmaha ayaamulbiidka laydhaah haddii maalmahaasi ay kuu fududaan waayaanna maalmo kale oo bisha ka mid a haddaad doonto isniin soon haddana khamiis kala soon haddana isniin kala soon almuhim saddex cisho waa mid wa rakcatay duxaa iyo labada ragcadood ee barqada oo labada ragcadood waa inta ugu yar qofkii ka badsanayaana waa ziyaadatu khayr wa an uutira iyo inaan witriyeysta ayuu ii dardaarmay qabla an arquda inta aanan seexan muttafaqu calayh bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay intaanan seexan inaan witriyeysto arrintaasina waxay u fiicantahay sida xadiidkaa hore sheegaayo cidda isla niska dambe kici maysid ma fahantay ayay tahay intaan u seexan inuu hee witriyeysto waay markaa qofku ikhwaani u fiirso soomka bisha rabadaan hadduu soomo ilaahay waafajiyo bisha shawaalna waxa weeye lix shawaalana uu ku daro koob iyo tobanka bilood ee kale een rabadaan hayn macal shawaal ku daro uu bil walba saddex cisho soomo bil walba saddex cisho uu soomo maalmaha iyagu markaa iska sida dee maalinka carafa iyo cashuurada iyo maalmaha noocaasana uu ku daro khayr badan baa loo rajeynaya nusuustana soomkaasi axaadiidta waxaa ku soo aroortay qofka rabadaanna sooma lixdaa shawaal la raaciya inuu ka dhigan yahay inuu sanadkii wada soomay soo maaha waxaa kaloo axaadiista ku soo aroortay qofka bisha rabadaan sooma bilahaa kalena bil walba saddex cisho ka soomaa inuu ka dhigan yahay inuu sanadkii wada soomay ma fahamte taasi qofka waxay ugu suuro gelaysaa shawaal lixna wuu ka soomayaa uu u niyoonayo lixdii shawaal inay yihiin saddexna wuu ka soomayaa uu u niyoonaayo saddexdii bil walba uu ka soomaayey ya inay yihiin soo maqli maysaan markaa shawaal in sagaalka saa lagu soomay noqonaysa ya sagaal ma la soomay berigii dhowy lanimakun baynu ka soo baxnay jazakum allah khayr in sidaasi la sameeyay noqonaysa qofka sidaa sameeya laba fadli buu helayaa oo kala gaar ah soo ma aragtid oo mid walba axaadiistu ay sheegayso inuu waxa weeye sanadkii soomay oo kale waay xagga salaadana qofku haddii uu faralkana ilaaliyo witrigana ku dadaalo salaatu duxadana ku dadaalo rawaatibta aynu axaadiistii hadda soo mara ee laba iyo tobanka raatibadaana uu ku dadaalo wixii kalena markaa uu la imanayaana dheeraad ay u noqdaan intaa laakiin uu joogteeyo qofkaa khayr badan baa loo rajaynaya soo maqli maysaan markaa bal qof kastoo inaga midi inuu arintaa joogteeyo oo ilaahay uu ku caabudo oo aanay dhayal dhayal kaga fakan waa inuu ku dadaalo baaraka allahu fiikum qaala raximah llah walitaaru qabla nawmi walitaaru witriyaysiga qabla nawmi hurdada horteed la witriyaysto inamaa yustaxabu waxaa loo sunneeyaa un liman qofka laa yahiqu aan ku kalsoonayn bilistiiqaadi inuu baraarugayo aakhira leyli habeenka niskiisa dambe fain wahiqa arrinka hadduu ku kalsoonaado fa aakhiru leyli habeenka niskiisa dambe afdalu fadli badan sida xadiidkaa hore jaabir uu tilmaamayo qaala وcan abi dri radي الlah canhu can الnabiyi slى الlahu عalayhi waslama qaala wuxuu rasuulku uhi yusbixu waxa ku waabariisanaya calىa kuli sulaamaa min axadikum xubin kastoo midkiin ka tirsan sadaqatun sadaqa ku waabariisanaysa haddii yusbixu sayruuradii lagu macneeyaana waa iska suuragalo yusbixu waxa ahaanaya laydha xubnaheennuna way fara badan yihiin wa kulu taصbiixatin subxaanadaa kasta oo aad tidhaahdaa sadaqatun sadaqad weeyi wkulu taxmiidati alxamdu lilah kastaana sadaqatu weeye wakulu tahliilati laa ilaaha ila اllah kastaana sadaqatu weeye wakulu takbiirati allahu akbar kastaana sadaqatu sadaqad weeye waamru faris bilmacruufi wanaaga la faraana sadaqatu weeye wanahyun can lmunkarina sadaqatu weeye wayujziu min dalik waxa arinkaa qofka ka gudaaya wayajziina waxa la akhriyey haddii wayajzi laydhahna waxa kaga filaanaya min daalika kaa rakcataani laba ragcadood oo yarkacuhumaa uu qofku tukado min aduxaa barqadii uu tukado rawaahu muslim ha sadaqooyinkaa faraha badan ee ku saaran ee saddexda boqol iyo lixdanka xubnood ee jidhkaa uu ka kooban yahay subax kastoo adceedu soo baxdo saaran waxa kaa gudayo kaa kaafeeya labada ragcadood laba ragcadood oo sadaqaadka intaa lee kaa kaafeeya wax la daayo miyay tahay waa maya haddaba aan dhexda u xidhana in sha allah wa can caaishata radia allahu canha qaalat waxay tidhi kaana rasuulu llahi rasuulka ilaahay wuxuu ahaa sala allahu alayhi wasalama yusallii mid tukada adduxaa barqada arbaca afar ragcadood buu tukan jiray wayaziidu wuxuu kordhin jiray maa shaa allahu ilaahay intuu doonana wuu kordhin jiray oo afarun kuma joojin jirin intuu doonuu kordhin jiray rawaahu muslim muslim baa saxiixa ku wariyey marka xadiid kaleo imaamu dabaraaniya ay wariyeen wuxuu sheegayaa oo xasani qofka barqada afar ragcadood tukada afar ragcadood qofka barqada tukada inuu ilaahay guri jannada uga dhisayo soo maqli maysaan fadligaa kalena wuu soo arooray wa can ummi haani'in ummi haani waxaa laga wariyo faakhitata binti abi aalib ahayd radia allahu canha ee wacali walaashiya qaalat inay tidhi dahabtu waan tegay ilaa rasuulilahi rasuulka ilaahay baan u tegey sala allahu alayhi wasalama camal fatxi sanadkii maka la furtay fawajadtuhu waxaan la kulmay yakhtasilu xaala uu maydhanaayo falamaa faraqa markii uu dhammeeyey min quslihi maydhashadiisii sallaa wuxuu tukaday amaaniya rakcaati sideed ragcadood buu tukaday wadalika arrinkaasina duxan barqa ayuu ahaa muttafaqun calayhi bukhaariyo muslim baa isku waafaqay wa hada mukhtasaru lafdi ixdaa riwaayaati muslim xadiidkan waynu soo maray marar hore ayaynu soo maray iyadoo ay la socoto sababta ay ummihaani ugu timi rasuulkana sala allahu alay wasalam marka salaatu duxadii sideed ragcadood laga dhigi kara ayaa xadiidkana tilmaamaya inta ugu badanee rasuulka kolley ka sugnaatayna waa intaa intaasi weeye qaala wuxuu uhi baabu tajwiizi salaati الduxى min irtifaaci الshamsi ilaa zawaaliha mise baabun tajuuzu buu idin qorayo ciidaka ya cali tajuuzu buu ihi saasuu yihi soo maha nusqadaa qaarna waxay qorayaan tajuuzu qaarna tajwiiz bay qorayaan marka waa islaalki waa isam iyo ficilun bay kala noqonayaan baabun haadaa baabun kani baab weeyi tajuuzu waa way bannaan tahay salaatu duxaa salaada barqadu min irtifaaci shamsi laga bilaabo cadceeddu markay kor u soo yaro kacdo ilaa waran in leeg ilaa zawaalihaa ilaa intay ka zuulaysay xaggan u baydhayso intaasoo dhan way taagan tahay oo way bannaan tahay walafdalu sida fadliga badanina waxa weeye an tusallaa in la tukada ee hiya salaatu duxadi cinda ishtidaadi alxari marka kulaylku daraado ee cadceedu aada u kululaato wa irtifaaci duxaa barqaduna kor noqoto ee maaragtay barqadu dheeraato kolkaa in la tukado ayaa fadli badan wakhtigeedu markaa wuxuu ka bilaamayaa marka cadceedu ay soo yaro cararto ilaa waran in leeg inta isha ee ilaa rubuc meelaha ay soo baxsanaato cadceeddu ya ilaa rubuc meelaha markay soo baxsanaato ayuu wakhtigeedu bilaabmaya intay taagnaanaysaa ilaa salaada duhur wakhtigeedu soo gelayay taagnaanaysaa soo ma aragti wakhtiga salaatu duxadu wuxuu baxayaa uun marka wakhtiga duhurku uu soo galo sidaa awgeed xataa cinda alistiwaagi markay cadceeddu halkaa dhakada ay taagnayd xataa wakhtigaa waa lala iman karaa soo ma aragtid oo waa la tukan karaa salaatu duxadi waktigaa dambe cadceeddu sii kululaataanay fadli badantay qaala wuxuu ihi can zayd bni arqama radia allahu canhu anahu ra'aa wuxuu arkay saxaabigaasi qowman rag buu arkay yusalluuna tukanaya min aduxaa barqadii tukanaya faqaala wuxuu ihi amaa laqad calimuu amaa laqad calimuu ana asalaata fii gayri hadihi asaacati afdalu yaanay markaa ogaanin in saacaddan mid aan ahayn ay kusii fadli badan tahay salaada duxadu ina rasuula allahi rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalama qaala wuxuu yidhi salaatu lwaabiina salaada kuwa ilaahay in badan u noqdee toobadkeenka badani salaadooda macnihii salaatu duxada ahi xiina tarmadu lfisaalu nirguhu markay cagagubyoodaan bay dhacaysaa wakhtigeedu waa marka ay nirguha cagagubyoodaan rawaahu muslim nirguhu markay cagagubyoodaanna waa markay barqadu dheeraatay cadceedu kululaato weeyi ee ilaa salaada duhur saacad ka hor meelaha ilaa koob iyo tobanka oo kale ama koob iyo tobankiiyo barhka ama tobankiiyo barhka meelaha markaa cadceedu soo kululaato weeye wakhtigaasay markaasi fadli badanta salaatu lawaabiin waa kuwa ilaahay jala wacalaa u noqodka badan tarmadu lfisaal qaala wuxuu uhi tarmadu bifatxi taayi walmiimi wabidaadi lmucjamati yacni shidat alxari waxa weeye waa cagagubyoodkiio waa marka ay cadceedu dhulkii gubto ee dabeetana nirgaha yaryare aanay weli cago u adkaanini ay cagagubyoodaan weeye walfisaaluna jamcu fasiilin weeye wahuwa sagiiru min alibil waa neefka yar ee geela ah ee nirgaha aynu nidhaahno weeye markaa salaata duxadu gelinkaa hore o dhan bay joogtaa markaa cadceedu sii kululaata ayaanay fadli badan tahay laba ragcadood baa ugu yar waanad ka badin kartaa salaadaasi salaatu duxadana in walaalayaal lagu dadaalo ayaa inala gudboon baaraka allaahu fiikum si fadaaisha iyo khayrkaa waaweyn aynu u guranno halkaa ha inoo joogo subxaanaka allah bixamdika ashhadu an laa ilaaha illaa anta astaqfiruka waatuubu ilayk intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkaga tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa aakhir dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa sala allahu wasalama calaa nabiyina moxamed maca taxiyaati ikhwaanikum fii shabakati manhaji online